be wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda beerloola qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hooyo ku nool magaalada beledweyn oo codsatay gargaar caafimaad kulan looga hadlayay sidii haweenka soomaaliyeed ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho howlgal lagu burburinayaa dhismayaasha sharci darrada oo laga bilaabay dhuusamareeb xarunta kaydka daawooyinka oo laga hirgeliyay magaalada burco barakacyaal ku nool duleedka degmada caabuda waaq oo codsaday in gurmud lala soo gaaro akhbaarahaadka dibaddan waxaad ku maqli doontaan maxkamad ku taalla dalka nigeria oo xukunku riday diiq waa lixda bisha afraad labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal waxaad dhegaysateen warkiiyo kooban haatan waxaa kusoo dhawaataan isagaiyo fidsan hooyo ku xanuunsan magaalada beledweyne ayaa codsatay gargaar caafimaad sida warbixinta inoogu faahfaahinayso xaawo aadan xuseen siraad xaanshi waa hooyo toddobaatan iyo shan sano jira islamarkaana ku nool magaalada beledweyn waxa ayna la il daran tahay buro afka kaga taalo hooyo siraad oo ah hooyo aana wax caruur haysan ayaa sheegtay in dhibaato badan ay ku qabto burada afka kaga taalo waxna aysan ka cuni karin maamo siraad xaanshi oo la hadashay raadiyow beerulo ayaa ummadda muslimiinta ka codsatay in wax loo qabto si ay u hesho caafimaadkeeda burada in layga gooyaan rabaa burada in layga gooyaan rabaa muslimow aniga walaal codsi codsiyaan dirsana muslimiinta codsiyaan idiin dirsana buraa igu taalla burada waa ciridka hoose ciridka hoose oo bannaankaas waata taalla waa taas bannaanka taalla ciridkay ku taallaa shilid aan isaga gooyana waa waaye walaalahay wixii muslim ahow oo waxhaystow oo muslimnimadu ku dheehan tahay waxaa codsana inuu lay soo diro isbitaallada aan ku aaday aan iska gooye codsiya iga tah aniga lambarkayga wixii rabane oo muslimiinoo waxigu taraana lambarkaygu waa lix toban iyo shan shan shan toban iyo afar lambarkaygu waa lix toban iyo shan shan shan toban iyo afar burada in layga gooyaan rabaa burada in layga gooyaan rabaa muslimow ooyo waxaygu taallaa ilaa shan sano ilaa shantan igu taalla shirina isaga gooya waawa kaamkaasaa ku noola kaambaa ku nool dhibay igu hayda hooyoy cadhuufma tufi karo waa igu soo noqoni aye wax ma rifo karo midi ina iska daba wada waa ama hilib haddaan cunaa ama qaada ina wax ku cuno isku cariiriyo waaye xornimo waxuma cuni karo muslimiintaay warkayga maqli ama codkayga maqliyey codsiyay iga tahay codsiyay iga tahay aniga waxaa dhalay iima joogaan wiil walaalkay dhalaan iska weheshadaa oon agtiisa joogaa owlaad ilaahay waa isiiye laakiin waa iga dhinteen alxamdulila shukri marka waxaan rabaa codsi ifka waxii jooga male waxaan canaananaa male waxaan cogsanaa male wax iwadwada male waxaan rabaa inaan buradaas layga gooyo baahi iyo wax walba islaamkaa kala midee buradaasaa idhabiya in layga gooyaa muslimiinta ka codsana kulankan looga hadlayay sidii haweenka soomaaliyeed ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warbixinta inoogu faahfaahinayo maxamed yuusuf cabdulaahi magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii haweenka soomaaliyeed ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya khadiijo maxamed diiriye xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda xubno ka socday ururada bulshada iyo wasaaradda cadaaladda saado maxamed axmed agaasimaha hay-adda s w d c ayaa ka warbixisa muhiimadda kulanka maanta waxaan isugu wacnay gabdhihii wasaaradaha wasiirka haweenkaoo kaleeto wasiirka caafimaadkaoo kaleeto wasiir dowlaha caafimaadkaan dhihi lahaa gabdhihii aqalka sare gabdhihii maxaa tiradaa golaha shacabka iyo gabdhihii maxaa tiradaa adiga uun garsoorka dhinacooda joogay oo xiraalinta ahaa waxaan isugu keenan waxay ahayd inaan isla fahmno marka u horeyso bulshada soomaaliya shalay intay ka timid maanta intay joogtaa shalay xataa wax kale iska dhaafay baarligal wax layidhaha ma qabin baarligalkaas oo ahaa dad u ololeynaya in ay maxkamad jirto marka u horeyso shacabka loo sheego ee maxkamadba laga baqi jiray maantan waxaan leenahay xerlaalintaan leenahay waxaan leenahay garyaqareennadaan leenahay wax badanaan hore ka cangaarnay gabdho boliiska oo isteeshimada joogaan leenahay gabdho asluubtaan leenahay oo maxaabiist ka qayb galo waxaan hadda rabna waxay tahay modelka markii laysku raaco justice modelka ay qaadanayaan ama nooca maxkamadaha ay qaadanayaan isteedyada iyo federaalka ay qaadanayaan in aydana la helo garsoore dadweyne aan u gudmin marka dambe isteed isteed aan u tagno qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa bogaadiyey mayla raasi weli madaasayta intuu ku faa'iidnay fikir badan oo ah qaabkiiyo gabdho madaas in ku qayb qaadada fadan ee garsoorka iyo aqabado madaasayta hortaala iyada aan ka faraxsana barogaraamka iyada aan dhawaayan unin wali madaasayta qayb ku ena ina una ka dhiirigelin mise wacyigelin un suubin gabdho madaasayta la aqoontiya iyo mayla raasi walbarashadiya la saan ognahay gabdho badan ayaa looyaro ah gabdho badan ayaa muxuu ahaa wasaaradda cadaaladda joogaan maxkamadaha joogaan muxuu ahaa shaqooyin badan qabtaan maxay ahayd marka saas darteed maanta ololaha wuxuu ugu weyn yahay gabdhaha in muxuu ahaa la dardargeliyo la dhiirigeliyo sida muxuu ahaa ay shaqooyinkaas uga soo bixi lahaayeen khadiijo maxamed diiriye wasiirka haweenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay garab istaagi doonaan sidii haweenka ugu dhex muuqan lahaayeen hay-adaha garsoorka dalka oo looleynta haweenka in lagu daro nidaamka cadaaladda dalka kulankan oo noo soo qaban qaabisay ee adda s w d c waa kulan aada muhiim ugu ah dhammaan haweenka soomaaliyeed waxaan ka warqabnaa in ay jiraan gabdho badan oo bartay shuruucda markaan dhaho shuruucda maadiga ah iyo shareecada islaamka labadaba waxaan kaloo ka warqabnaa in hay-adaha garsoorka dalka ay ku yaryihiin tirada marka gabdhahaas ka howlgala sidaas darteed waa muhiim in aan ka hadalno sidii loogu ol-oleyn lahaa ka qaybgalkaas haweenkeenna in lagu dhiirigeliyo in ay ka qayb qaataan sharci yaqaanadaas duruuf kasta oo ay jirtay oo wax ku soo barteen maadi iyo diin ayay leeyihiin haweenkeena howlgal lagu burburinaya dhismayaasha sharci darada ayaa laga bilaabay magaalada dhuusamareeb sida warbixinta inoogu faahfaahinaya aadan cabdi axmed maamulka dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo kaashanaya wasaaradda howlaha guud ee galmudug ayaa bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darada ah islamarkaana lagu furayo kanaalada biyo xireenka si looga hortago dhibaatooyin ka dhasha daadadka roobka gudoomiye ku-xigeenka dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa ka warbixiyey ujeedka howlgalka burburinta dhismayaasha sharci darada ah waxaana uu bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan hagaajinta wadooyinka waxaan iska kaashanaynaa annagoo ah maamulka caasimadda wasaaradda howlaha guud ee galmudug laamaha amniga dhammaantood sidii saaka aan hore uga hadalnay kanaalada ama marinada biyaha waxaan rabnaa shaqadooda way socotaa hadda laba berii socotaa waana dhammaystiri doonnaa haddii ilaaha idmo maalmahan magaaladan ku dhex jiri doonnaa kabacdi waxaan tegi doonnaa biyoxirka iyo galdhoobaale ilaa qoqob meelaha oo kanaalada biyuhu magaalada uga yimaadaan wayna socon doontaa shaqadaanu waxaan rabaa bulshada caasimadda ana ugu baaqo qof walba karaankiisa iyo miisaankiisa inuu shaqadan ku garab istaago waa isla aragnay magaaladan roobabkii yimid biyoxireennadii soo jabsaday dhibaatada iyadoo roobka ilaahay aan ka baryana uu yahay haddana saamaynta ay yeesheen waxaasoo dhanna waxaan uga hortegi karnaa inaan tala midaysan inta ka yeelanno aan wax tiro badan oo dan shaksi leeyahay ay u dunto si loo hagaajiyo danta caamka ah dee wax badanaa dadkaanu dowladla-aan ku deganayeen meelo badan dowladla-aan ku dhisneed intii hore ilaahay hanugu anfaco waxaan rabaa danta guud inaan wax isaga ogaano inaan bannayno kana wada shaqayno iskana kaashanno gudoomiyaha dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed oo kormeeray goobaha laga wado howlgalka ayaa sheegay in la furayo wadooyinka xiran waxaana uu bulshada dhuusamareeb ku amray inay hogaansamaan amarka maamulka waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno shaqadan way soconaysaa waa say u bilaabatay waddo kasta waa la furayaa biyo xireen kastana waa la furayaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayaynaa inaan badbaadinno ummadda dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan dadka ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka waxbarashada ka shaqeeya iyo ardayda iyo gabdhaha iyo maamulka intiisa kaleba waxaan rabnaa inayna garab istaagaan dad yar wax ma qaban karaan laakiin bulshadu markay isku xidhan tahay wax walba waa la qaban karaa waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto maanta oo ay tahay bishu lix abriil laga bilaabo dhul aan sharci ahayn oo aan sabroloog loo haysan fasaxna waaxda dhulka iyo howlaha guud ee caasimadda aan fasax looga haysan lama dhisan karo ama magaalada dhexdeeda ha ahaado ama magaalada bannaankeeda ha ahaado xarunta kaydka daawooyinka ayaa laga hirgeliyey magaalada burco sida warbixinta inoogu faahfaahinayso xaawo aadan xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa xaragga ka jaray xarunta kaydka daawooyinka oo laga hirgeliyey magaalada burcod taas oo ay dhistay wasaaradda caafimaadka somalilan munaasabadda xaragjarka kaydka daawooyinka ee magaalada burca ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka somalilan isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka togdheer maxamed cabdi axmed ayaa ka waramaya faa'iidada xaruntan maanta waxaan u joognaa oo uu nala joogo agaasimi guud wasaaradda horumarinta caafimaadka xarikajarka warehousekii ama khaarkii daawada oo loogu talagalay in khaarkanoo hore wasaaradda caafimaadku u dhistay oo muddo iska xidhnaa ayaa imika dib loo furay iyadoo loogu talagalay dawada xaaladaha emerjensiga in la dhigo iyo gobollada bariba wixii markaa ay wasaaraddu sentraalka halkii wasaaradda dhexeed ee mar walba loo doonan lahaa in halkan lagu kaydiyo aad baan uga mahad celinaynaa madaxda wasaaradda oo u horeeyo wasiirka agaasimaha iyo wasiir ku-xigeenkuba oo qorshahan sameeyey in dawada loo dhigo halkan ama lagu kaydiyo wixii marba qolyaha bariga u baxdana marba halkan looga qaado agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi xerageeye ayaa sheegay in xaruntaani ay muhiim u tahay dawooyinka la keeno magaalada burco ujeeddada ugu weynaanu ka leenahay inaannu warehouse ama stoor dawo oo ballaadhan aannu ka samayno gobolka togdheer iyo magaalada burcaba waxay tahay inaan mar walba laga sugin xarunta dhexe wax serviska la daadejiyo halkanna ay u noqoto meel laga sii waraabiyo ama laga qaado dawooyinka gobollada bariga oo dhan ka wasaaraddu waxay keeni doontaa dawooyin mar walba stoorhkan waxaan u noqon doonaa stoor afar iyo labaatanka saacadoodba shaqaynaya oo hawshiisii wata marba baahidii jirta loogu yimaado oo riliis gareeya marka wuxuu u shaqayn doonaa nidaam ay marna dawa soo gelayso marna ay dawa ka baxayso iyada oo wax weyn ka tari doonta ee xilliyada emerjensiga in dawo laga sugo xarunta dhexe ee hargeysa barakacyaal ku nool duleedka degmada caabud waaq ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro sida warbixinta inoogu faahfaahinayso sacdiya maxamed maxamuud qoysaskan oo ku nool kaamka warsheer oo ku yaala duleedka degmada caabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegay inay qabaan baahiyo nololeed oo aada u liito qoysaskan oo kasoo hayaama deegaano kala duwan ayaa baahiyaha ugu daran ee haysta xilligan waxaa ka mid ah hooy aan wanaagsanayn raashiin la-aan iyo caafimaad darro nusteexa xirsi faarax gudoomiyaha kaamka warsheer iyo qaar ka mida barakacyaasha kaamka ayaa maamulka degmada caabudwaaq hay-adaha samafalka iyo ummadda soomaaliyeed waxa haysata ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan waxaanu codsanaynaa si degdega gargaar degdega dadkaas waxay ku hoydaan iyo waxay ku harsadaan midna ma haystaan agoon bay u badan yihiin waayeellay u badan yihiin baralis bay u badan yihiin wax alla waxay haystaan lama arko waa dad carada kasoo kalaha taawulfay waa dadka laga tirada badan yahay oo adariska ah aad iyo aad baanu maxaa ahayto baahida iyadu u badan tahay ilaahay baa baahida awdi kare eh waxaanu rajaynaynaa hay-adaha caalamka ilaa heer madaxweyne ilaa heer dowlad goboleed baad ma haysanno roobka waxaan kaga okoranno ma haysanno wax alla waxaanu ku afurno iyo waxaanu ku iidno ma haysanno waxaanu codsanaynaa si gargaar bili-aadamnimo oo degdega ayaanu codsanaynaa caalamka ka codsanaynaa islaamka ka codsanayna walaal muslin ah oo maalin dhowe raashin iyo lacag yaroo aan biyo ku gashtanyiri nagu sadaqaysta noo keenay waa uga mahad celinaynaa adduun iyo aakhiraba in ilaahay ku liibaano maamulka caawudaaba waxaanu ka codsanaynaa inay indho gaar ahaane nagu dadweynaha iyo dowladda iyo hay-adda iyo khayr allaha siiya waa u wada baahannahay sidaasaana waa u wada lahanaa agoon iyo rajo iyo muxuu hayto boqowsho intabana waa leenna islaam ahoo waxbixida annagu dad isku kor daatay baanna agoon ha noqoto waayeel ha noqoto muxuu ahaayey dad tabaryar ha noqoto biyola'aanaaba adduunka noogu daran waxaan cabna ma leh waxaan cunno ma leh roob haddau yimaado waxaan ku okoranno ma leh waxaan aad uga cabanaynaa roobabkii oo da'ay dhulkii oo aan wax hayadoona garab qabatay aysan jirin hay-ad haba yaraatee waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada iyo hay-adaha dhammaantood in ay noola garab galaan ayna qabtanna caawinaanna caawiyaan weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal warkii habeenimo idaacadda beerloola siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahaartiis waxaa inoo harsan qodobka dibadda haatan waxaa ku soo dhowaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeenimo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeenimo ee raadiyo berlo xubinta waxaynu ku eegaynaa qiimaha la iibiyo saacadaha haddii aan ku hormaro saacadda alfajri ayaa la iibiyaa konton iyo shan doolar saacadda alxarameyn ayaa la iibiyaa qiimo dhan afartan iyo shan doolar saacadda jeek ayaa la iibiyaa toddoba doolar fitron sagaal doolar iyo bar saacadda kaashiyada ragga ayaa liibiyaa qiimo dhan toban iyo laba doolar iyo bar kaashiyada dumarka ayaa liibiyaa toban iyo saddex doolar xubintiina waa iginta
aada iyo aada u mahadsan tahay sacdiya maxamed maxamuud oo nala socodsiinaysa xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeenimo markaana akhbaaraadka dibadda maxkamad ku taala dalka nigeria ayaa xukun ku riday diiqaylo badan kaasoo dhibaato badan ku haya dadka ku nool magaalo ku taala waqooyiga dalka nigeria ninka iska leh diiqa ayaa lagu amray in ilaa iyo jimcaha uu gowraco diiqa kadib markii ay ka cawdeen dadka dariska la ah diiqa maxkamada ku taala waqooyiga magaalada kano ayaa ku dhawaaqday diiqu inuu dhib badan uu ku hayo xaafadda maadaama aan si aan kala joogsi lahayn u qayliyo dadka dariska la-ah ayaa sheegay in caqabad ay ku tahay qaylada diiqa wakhtiyada hurdada sida ay qortay shabakadda wararka premier times mid ka mid ah dadka dariska le-eh diiqa oo lagu magacaabo yuusuf maxamed ayaa maxkamadda u sheegay in qaylada zaa'idka ay xadgudub ku tahay xaqa uu leeyahay dariska caqabadna ay ku tahay xilliga hurdada nasashada ah dhegeystayaal saaxiib yaalinta ayaan kusoo gabagabeynaya warkii habeenima aad kala socoteen idaacadda beerlula waxaa idinla socodsiinaya aniga wax bilaal daahir waani intaa warkaan warkiisa xilo ku kulmi doona waxaa idinkaga tagayaa sidaa iyo habeen wanaagsan